tirada dhimashada qaraxii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa la sheegayaa inay korodhay miidad horle ayaa la sheegayaa in maanta laga soo saaray burburka qaraxaasi iyadoo qaar ka mid a dhaawacyaduna ay ku geeriyoodeen isbitaalada magaalada muqdisho wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed ayaa waraysi haddaba la yeelatay mulkiilaha makhaayadda arooma ee qaraxyada lala beegsaday habeenkii xalay daa'uud maxamed maalin meesha qaraxa ka dhacay qarax wuxuu ahaa gaariyuu ahaa walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo maqaayadda albaabkeeda lasoo dhigay sida mataqaana waxa u dhaceen kuleyto aniga marka qaraxa u dhacay aniga goobta ma ku sugnayn waan ka maqnaa laakiin qofkii ugu horreeya soo gaaraan ahaa markii qaraxu u dhacay dhib fara badanaan kala kulmay xitaa meesha inaan dib ugu soo noqdo waayo meeshao dhan jididka o dhan waa la xiray markaan soo noqdana dadka isdul yaalloo maqaayadii dadkii shaqaalaha ahaa iyo dadkii kastamarka ahaayo qaarkood kuraasta ay ku dul dhinteenan ugu soo noqdo meesha meeshii waxaan ka bilaabno daadgoreen iyo dadkaas inaan mataqaana u gurmano oo aan dadki meesha ka qaadno dadki mataqaanaa markaan daabulnay oo mataqaanaa aan geynay isbitaalada qaarna isbitaalkay ku dhinteen qaarna meeshayba ayagoo meydahan ka qaadnay oo ilaa toddoba qof ayagoo meydahan marka hore meesha ka qaadnay gadaal damban isbitaalkana loo sheegay inay ku dhinteen mataqaanaa saddex qof laba qofoo dambana gadaal dambaan ku aragnay meel mataqaana ay ku qarsanayeen oo gudaha maqaayadda iyo meel kaleetoo timajaraha nagu dhegan ayagoo mataqaanaa ku dhex mataqaanaa meel hola ku dhex jiraan aan aragnay gadaal dambaan ka qaadnay saaka ugu dambeysa hadda aan kula hadlayo saacad shan saac shan saac duhurnimo ay tahay qofkii ugu dambeeyaan ka qaadno meyd ah meesha marka guud ahaan tirada dhimashada iyo dhaawacaad haysaan ee qaraxa uu sababay intay la egyihiin wallaahi dhaawac anagu ma qiyaasi karno laakiin dad fara badanoo naqaano oo darisnala ahaa iyo kuwa mataqaanaa kastamar noo ahaa oo maqaayadda ka cuntay jiraanba ka qaxway jiray oo meesha meel kofee waaye inta badan dhaawaci fara badanaa soo gaaro rag injineer ahaa iyo kuwa dhaqaatiir ah oo intaba aan naqiinayo mataqaanaa musiibadaas ay ku dhacda waa jiraan dhimashadana dad mataqaanaa waxay u badnaayeen oo dadka iyagana kastamarka ah oo mataqaanaa meesha yimaado iyo dad masaakiin oo ayagana kuwa ciyaalka casayaasha ah oo kubaha casayna dadka meesha yimaado kubaha u casayo wiil asigana waa dhintay oo isna kuwa baabuurta dhaqa ahaa oo laba wiil inay baabuur dhaqayaal ahaayeen laii sheegay ayagana waa dhinteen marka dhibaatada meesha ka dhacday wax dhow ma aha waa mid hantiyadeed iyo mid mataqaanaa naf intaba iskugu jirto waa haddaad sharaxdeed dadka imaan jira macaamiisha ku xirnaa wallaahi horta maqaayadan aroma coffey la yidhaahdaa waa meel oo caanka ah magaalada muqdisho si fiican looga yaqaano waaye waa coffey mataqaanaa ayay ku caan tahay oo coffeygan anaga aad mataqaanaa uga ganacsanaa laakiin qayb restaurant oo cuntooyinka v i b lagu sameynaya waan leenahay guest housena waan leenahay oo mataqaanaa dadka ay degaan laakiin special waxaa anaga ka shaqeyno oo dadku ay magaalado dhan noo soo doontaan waa kofeygaas oo qaxwaha ah oo mataqaanaa magaalado dhan ay noogu yaqaanaan aroma coffey marka maqaayad caan oo magaalada laga yaqaano waa hal sana bari ka furanta magaalada muqdisho
markaad fiiriso macaamiisha ku xiran maqaayadda ama guest houseka degan oo qaarna ka cunteeyo yimaada maxay ka kooban yihiin wallaahi dadka maqaayadda yimaado waa dad waxay u badan yihiin inta badan ka shaqeeyo mataqaanaa jaamacadaha macalimiinta dadka ah oo inta badan meesha weerles mataqaanaa faastiyay lahayd inta badan dadka macalimiinta ah oo iyo ardayda magaalada muqdisho oo mataqaanaa ayaa mataqaanaa waxay ka mataqaanaa duruusta iyo waxaasay ku diyaarsadaan waxaa kaloo kasta markayna u badnaayen dadka diyaasbarada ah dibadda ka yimaado oo inta badan usoo mataqaanaa qaxwo doonta meesha marka kastamarkeen anaga waa diyaasbaro dad diyaasbar ah oo yurub iyo meelahaas ka yimid oo meesha qaxwo usoo doonto oo yimaado iyo dadka dhalinyarada ah ee magaalada muqdisho degan oo ah kuwa mataqaanaa ganacsatada ah amba kuwa ka shaqeeya mataqaanaa qaybaha waxbarashada amba waxyaabaha noocaas oo kaleta ah
haddaan kasoo qabana waqtiguu qaraxa dhacay yaa xilligaas ku sugnaa tiri intee la eg dad ka qaxweynayay ama maqaayada ka cuntoynaya goobta jooga wallaahi dad fara badan oo mataqaanaa weliba qaarkood ay derbiga dambe ay ka boodeen oo mataqaanaa dhibaata ku dhacdo xataa iyadoon xabad u dhicin ayna gaarin qaraxna usan ku dhicin dhibaataysan waa jiraan dad fara badana meesha ka qaxweynayay dad fara badana cunto ka cunayay laakiin dadka ugu badan ee dhintay waa dadka banaanka barxadda bannaanka fadhiyey oo maqaayaduna wax security maqaayad leh oo mataqaana la waardiye ma ahayn waayo annaga wax gooriyahoo nolo target gareeyo oo aan meesha ku iibina ma jiraan qolo gaar ah oo la target garaynaya noo timaadana ma jiraan dadka ugu badan waa dadkan caadiga ah oo magaalada mataqaanaa iska joogo oo danahooda gaarkaa raacdo dad dowladda u shaqeeya ma aha dabcan ha dad fara badan oo naqaanaa ku jiro oo aan isbitaalka ugu tagay xalay qaarkood aan weliba garan waayo oo wada gubtay ilaa iyo saddex wiil oo injineer ah oo mardhow cabudwaq ka yimiday oo kastamarka meesha degan maqaayadday kafeygana ku xiran ahaa ayaa jira oo isbitaalka aan kusoo arkay oo weliba garan waayo wada gubtay kulligood maqaarka wada dhacay waxaa jiro shaqaalihayga qaar ka mid ah oo ilaa afar gaaray oo dhaawac soo gaaray dhimashada wiilal mataqaanaa iyagana dhaqaatiir ahaa oo iyagana meesha fadhiyey oo iyagana asxaabnahay oo iyagana meesha ku dhintay waa jiraan marka dadka dhintay waxaa waaye waa wiilkaas kaloo asna wiilashii mataqaanaa kabaha noocaasi jiro iyagana meesha iyagana qutulyamkooda ka raadsi jiray kuwa baabuurta kastamarka meesha yimaada u dhaqi jiray intuba waa meesha waa ku dhinteen marka maxay kula tahay in loo beegsaday maqaayad magaalada ku taalo kafeyga laga cabo wallaahi aniga ma ilaa hadda waxaa waaye maskaxdeyda ka weyn waayo waxaan oran kara xataa asbaabtaasaa jirta ma jiraan waayo maba garan kariba asbaabta meeshaas uu qarax u yimid amba qarax uga dhacay ama loo taargadgareeyey oo loola beegsaday qarax wax aan fahmi karo ma ahan wax aan ogahay amba waxa ka dambeey aan ogahana ma oran karo siyaasad ka dambaysa qolo kale ahaa wax kale waxay yihiin anugu ilaa hadda ma ogi laakiin kuleeto qarax baabuur waxaa qarax laga soo buuxiyaa meesha lagu dhuftay dadkaas masaakiintaana ku baaba'ay anigana hanti badan igaga baaba'day
mulkiilaha makhaayadda arooma ee qaraxyada lala beegsaday habeenkii xalay oo u waramayey saynab abuukar maxamed